دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo gobollo kale baadariyaal kirishtaan ah ayaa lagu afduubtay dalka ethoobiya iyadoo dagaal ay ka dhaceen gobolka amxaara in ka badan toban ruux oo carruur u badnaa ayaa u geeriyooday cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku dhowaad labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya muuse biixi hogaamiyaha somalilan ayaa looga yeeray magaalada adisababa kadib markii oo wadahadal kula yeeshay dowladda federaalka dalka jabuuti bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si adag uga hor yimid go-aankii ka soo baxay shirkii dowladda federaalka iyo somalilan ku yeesheen dalka jabuuti munaasabad lagu maamuusayay afartan arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ah ee degmada buulafuulay ee xarunta walaayada islaamiga ah ee bay labaatan ruux oo isugu jira saraakiil ciidan iyo dad shacab ah ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay dalka burundi قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo iyo weeraro ka fuliyey walaayada islaamiga ah shabeellada dhexe hiiraan iyo gobolka shabeellada hoose waxaa ka waramaya maxamed ciise militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro culus ku qaaday fariisimayaal ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose haddaan ku horreyna hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa qarax la beegsaday habeennimadii xalay saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen bariga magaalada beledweyne waxaa la rumaysan yahay inuu qarxan dhaliyey khasaare soo gaaray ciidamada lala egtay walow ay saxaafadu aysan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxaasi dhanka shabeellaha hoose ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo saf ballaaran ah ku qaaday isla habeenkii xalay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka lambar konton waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana laga maqlayey deegaanada ku dhowdhow lambar konton dhawaqa rasaasta lasweydaarsanayey ilaa iyo haddana lama oga khasaaraha gaaray ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa saldhiggii lagu weeraray oo ku yaalay lambar konton balse wixii faahfaahin ah ee kasoo kordha weeraradaasi dib ayaan idinkala wadaagi doonaa insha allah si kastaba ha ahaatee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii dardargelisay weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye ee dowladda federaalka waxaana u dambeeyey weeraradii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlgallo qorshaysan ku dileen dhowr askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee loo soo tababaray inay xijaabka ka dhigaan haweenka muslimaadka ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa shabeellaha dhexe ka fuliyey shalay qaraxyo lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka waxaa ugu horreeyey qarax ka dhacay degmada cadalle kaasoo lala egtay gaara cabdibile ah oo ay saarnaayeen ciidamo iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka isla shabeellaha dhexe shalay waxay mujaahidiintu qarax la beegsadeen ciidamo ku lugeynayay deegaanka qalimow oo ka tirsan shabeellaha dhexe baadariyaal kirishtaan ah ayaa lagu afduubtay dalka ethoobiya iyadoo dagaallo culus ay ka socdaan gobolka amxaara waxaa ka waramaya maxamed qaasim wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in iska horimaadyo hubaysan ay weli ka soconayaan deegaano ka tirsan ismaamulka amxaara kooxaha fallaagada faano ee sida aadka ah ugu kacsan nidaamka abiy axmed ayaa weerar kadis ah ku qaaday deegaan hoos yimaada degmada goonar war rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidamada kooxda faano ayaa lagu sheegay in xoogagooda ay qabsadeen deegaanka matagal islamarkaana ay soo furteen boqol iyo konton maxbuus oo u xirnaa militariga etoobiya dhinaca kale kooxo hubaysan ayaa ismaamulka oromiya ka qafaashay ilaa iyo afar baadiri oo kirishtaan ah mas-uuliyiin ku sugan degmada roobiballi ayaa warbaahinta u sheegay in rag wejiyada soo duubtay ay xoog ku galeen kiniisad kadibna ay qafaasheen afartii baadiri ee gudaha kiniisadda ku sugnaa in ka badan toban ruux oo carruur u badnaa ayaa u geeriyooday cudurka shumubiyoodka oo ka dilaacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq cabdiweli magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa laga soo sheegayaa in uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka islamarkaana oo soo ritay dad badan oo isugu jira carruur iyo dad waaweyn cudurkan ayaa la sheegay in uu dilay ku dhowaad toban ruux sida ay sheegayaan dhakhaatiirta magaalada beledweyne iyo dadka degan magaalada magaalada beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka uu webiga shabeelle ku fatahay iyadoona maalmihii ugu dambeeyey laga soo sheegayay in ay ka dilaaceen cuduro kala duwan si kastay ahaataba waxaa gobolada qaar laga soo sheegayaa cuduro halis ah kuwaas oo dilaacay markii ay biyuhu laabteen ku dhowaad labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gudaha dalka kenya waxaa ka waramaya cabdifataax faarax deeriye wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa ku waramaya in shil ka dhacay ismaamulka nakru uu sababay dhimashada toddoba qof iyo dhaawaca laba iyo toban oo rakaab ahaa sida xoguhu sheegayaan shilka oo laga soo tabiyey kala wareega efred ee wadada weyn ee u dhexaysa magaalooyinka eldoreed iyo nakru ayaa waxaa isla goobta ku dhintay shan ruux oo rakaab ahaa waxaa iyagoo la daaweynaya dhintay laba ruux oo dhaawacyo soo gaaray oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa toddoba qof booliska dalkaasi ayaa faahfaahin ka bixiyey waxa sababay shilkan isagoona sheegay in wadaha baabuurka xamuulka uu gaarigu xakameyn waayey taasoo keentay in baabuurku uu ku dhaco gaadiid dadweyne oo ay leedahay shirkadda nagta taa oo keentay inuu ku sii dhaco gaari kale oo xamuul ahaa saddexda baawur waxaa ka mid ah booyad shidaal qaada waxayna dhammaantood ku wajahnaayeen nakruu iyagoona ka yimid eldoreed booliska ayaa intaasi ku daray in labiyo toban qof oo rakaab ah ay shilkaasi ka soo gaareen dhaawacyo culus iyagoona la geeyey isbitaalka heerka shanaad ee nakru booliska ayaa halka uu shilku ka dhacay dad isku soo baxay u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysisa isagoo ku kala erinaya dadka badan ee goobta isugu soo baxay oo shilka meesha ka dhacay ku eedeynaya dowladda kenya oo gabtay wax ka qabashada shilalkan soo lalaabta dalka kenya ayaa waxaa mar walba ku soo lalaabta shilalka gaadiidka kaasoo sababa dhimashada dad badan shacabka dalkaasi ayaa dowladda kenya ku eedeynaya inay iyada qaadayso mas-uuliyad darada shilalka dhimashada badan sababa maadaama waddooyinku yihiin kuwo burbursan muuse biixi hogaamiyaha maamulka somalilan ayaa looga yeeray magaalada adisababa kaas oo dhowaan ka soo laabtay dalka jabuuti cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan muuse biixi ayaa looga yeeray magaalo madaxda itoobiya ee adis ababa muuse oo shalay uun ka soo laabtay safar uu ku tegay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti oo ay ku kulmeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh ayaa maanta ka degay adis ababa korneelka waxaa garoonka diyaaradaha ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda itoobiya kulamadan ay wada yeelanayaan madaxda hargeysa jabuuti iyo adis ababa ayaa la sheegayaa in ay dabada ka riixayso dowladda ingiriiska abiy axmed waxaa in badan damaca kaga jiray sidii uu u heli lahaa deked ay itoobiya isticmaasho halka dowladaha reer galbeedku qorsheynayaan sidii ay u heli lahaayeen cid wakiil uga noqota badda cas iyo baabul mandabka oo xaalad cakiran ka taagan tahay tan iyo intii xoogaga xuutiyiintu ku dhawaaqeen go'doominta israa'iil waxaa soo xoogaysanaya cabsida laga qabo budhcadbadeeda iyo dagaallo dhex mara awoodo dano ka leh gacanka cadmeed baabul mandabka iyo badda cas inkastoo dhijabuuti ay diidan tahay in ay ka mid noqoto isbahaysiga ka dhanka ah xuutiyiinta haddana waxaa isa soo taraya in ismaaciil diidan yahay saldhig maraykanka iyo d b wold oo iskaashanaya ka samaystaan berbera taas oo caqabad ku noqonaysa dekadaha dhijabuuti dhaqaale ahaan bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si adag uga hor yimid go-aankii ka soo baxay shirkii dowladda federaalka iyo somalilan ku dhex maray dalka jabuuti faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay shir soo dhammaaday oo socday laba cisho kana dhacay jabuuti kaasoo la sheegay inay ku wada hadlayeen hoggaanka dowladda federaalka iyo kan maamulka somalilan sida lagu xusay warmurtiyeed ka soo baxay shirka oo ka koobnaa ku dhowaad toban qodob qaar ka mid ah dadka ku nool hargeysa oo warbaahinta la hadlay ayaa ka shakiyey kana hor yimid go'aanadii ka soo baxay shirka waxayna ka dhex arkeen arrimo kale oo aysan fahamsanayn dad yu badan
waxa weye shirka waxaan kuu sheegayaa jabuuti shirka jabuuti waxaa iskugu yimid xasan sheekh muuse biixi iyo cumar jeelle iyo ninka laydhaa abiib ee etoobiya waxaa la iskugu imanayaa berbera waxaa jooga markab ingiriisa iyo markab maraykana afartan nin baa iskugu imanaya waxaana la qorshaynayaa sidii yamanta loo duqayn lahaa ee somaalilanna ay uga qaybgeli lahayd lacagna waa lagu qaadanayaa adduunyadan iyo reer hargaysiya reer berberena way ka hurdaan annaguna waannu ka hurudnaa marka waxa weye xaaladdu meel xun bay maraysaa waxa weeye dekadda berbera laysku imanaya shan cisho ka bacdi markaa sheekadu halkaasay maraysaa markaa dadweynaha waxaan leeyahay waan in yaman lagu duula ma raalli baynu ka nahay mise waa maya nebigaa u duceeye waxa weeye yama- yamani waxay ka dagaalamaysaa falastiin yaan la layn waankaas waxaans leeyahay iminka wax cusub maaha markaan eegay siduu muuse wax u wadiyey iyo siduu wax lahaa waxaan u qabaa inuu go'aankaasi go'aan wax meesha hor usii yaalleha waladaa waxaan anu ka fahmay mataqaanaa inay meeshu tagto oo la iibsaday yaa somalilaanta lagu sheegayaaba boqolkii kuna doolanayso ay soomaaliya markii deynta laga dhaafay ay soo amaahatay yaa ay xasan sheekhiin soo kala qaybsadeen iyo muuse biix shisheeyaha soomaaliya jooga ee u yimid inuu gumaysto ummaddeena ayaa marar badan ku qasbay dowladda federaalka iyo maamulka somalilan inay wada hadlaan isagoo aan doonayn inay marna heshiiyaan kana shaqaynaya dibindaabyadooda danihiisana ku fushanaya munaasabad lagu maamuusayay afartan arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ah ee degmada buulafuulay ee xarunta walayada islaamiga ah ee baayi faah-faahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali
in ka badan afartan arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka kana aflaxday madarasada mucaad bini jabal ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ardaydan oo ah dufcadii shanaad ee xifdisay qur-aanka kariimka ardayda qalinjibsay ayaa iskugu jira wiilal iyo gabdho xafladda waxaa kasoo qaybgalay culimaa uddiin odayaasha dhaqanka waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay fadliga uu leeyahay barashada qur-aanka kariimka kitaabkan si dhaba cidda u qaadataay jannada adduunyaday ku gaari jannadana aakharana middaa unbaa lagu helaya adduunyada jannada ku taal kitaabka alle subxaanahu wa tacaala si daacada in loo qaato wey. jannada aakharana taa unbaa lagu galaa middaas unbaa lagu helaa marka ilaahay baan ugu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala haddaad akhriiso xaraf kastaba waxaa lagaa siinhayaa toban ejar baa lagaa sidoo kale waxaa goobta kelimad kasoo jeediyey maamulaha madarasada mucaad bini jabal isagoo ka warbixiyey xilligii la aasaasay madarasada marxaladihii soo martay iyo tirada ardayda qalinjibisay intii ay furneed madarasada maynu furay kun afar boqol soddon iyo toddobadii intaas dhan madarasada muxtawiyaad iyo martabooyin bahamarti amaa ardayda may wahe shan dufca oo kale wey dufcada koowaad may haytay tomaniyo sideed arday taqriiban labaatan arday dufcada labaad oo kihigdi may haytay iyadana tomi lama arday dufcada saddexaad labaatan iyo lix arday dufcada afaraad labaatan iyo toddoba arday dufcada geerka unansurunaana waa soddon iyo toddoba qaar ka mid ah ardayda madarasada mucaad bini jabal ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay barteen oo iskugu jira qur-aanka kariimka iyo culuum kale oo ay barteen
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والأخذ بالتجريد عدم اللازم من لم يصحح القرآن
wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa kusoo badanaya goobaha waxbarasho iyadoona maamulka islaamiga ah horey degmooyin iyo deegaano hoos yimaada degmada buulafullay uga furay goobo waxbarasho iyadoo ay iska kaashanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan labaatan ruux oo isugu jira saraakiil ciidan iyo dad shacab ah ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay dalka burundi yuusuf daahir ayaa ka waramaya khasaare lixaad leh ayaa ka dhashay dagaalo culus oo qaraxay mid ka mid ah gobollada waddanka burundi ee dhaca bartamaha qaaradda afrika wararka ka imaanaya burundi ayaa sheegaya in ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan ruux kadib markii ay kooxaha mucaaradka weeraro culus ku qaadeen saldhigyo ku yaala deegaanka katumba saraakiisha booliska ayaa sheegay in xoogag aad u hubaysan ay dileen dad u badan caruur iyo haween balse ay ka mid ahaayeen saraakiil ciidan mas-uuliyadda weerarkan waxaa sheegtay kooxda reer tabara oo u dhaqdhaqaaqda dib u xoreynta iyo dimuqraadiyadda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxweynaha burundi ayaa ku eedeeyey dowladda ruwanda in ay taageero siinayso kooxo uu ugu yeero argagixiso mucaaradka burundi reer tabara ayaa awood ku leh degmada katumba iyo hareeraheeda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa